waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com xaflad lagu sii sagootinayay madaxweynihii hore ee puntland ahna musharax u taagan jagada madaxweynaha dowladda federaalka cabdiraxmaan sheekh maxamuud farole ayaa ka dhacday magaalada melbourne xafladda oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mida jaaliyadda magaalada melbourne ayuu musharax farole ka jeediyey khudbo dheer oo arrimo badan taabanaysay cabdiraxmaan farole ayaa marka hore ka hadlay khibradiisa shaqo iyo howlihii uu soo qabtay
maamulaha waxaan ahaa bangiga berbera oo bangiyada laisku dardaray ahaa oo meesha keliya oo shaqaynaysa oo xoolaha ay ka dhoofaan soomaaliya bil ka bacda shaqada layga joojiyey maagi u dambaysana agaasimaha guud oo bangiga dib laygu yeeray markaan waxbarashad aan dhammaystay oo dib ugu noqday bangiyadii markii la dhacaayey oo ganacsato badan iyo niman siyaasiyiin oo lugta ku leh ay dhacaayeen wax haddeer ka noolu garan mamaayo kulli raggii waa wada dhinteen annagu bangigaas oo aan labaatan sano ka shaqaynay aniga axmed jaamac isagana igama u damayno aniga markaa shaqada nalaka saaray ninkii kiiska ugu horreey kashifay buu ah lacagihii markii dowladda soomaaliya ay weyday oo i m f ay gacanta dalka ku haysay im prescription lagu jiro aan la ogoleyn shilin dollara oo soomaaliya leedahay oo dayn loo qaato dibadda loo diro in i m f ta kontaroolsho mooye waxba raadaro dib looma raaco waxaasi waa tageen dokumentigeedi waan hayay markii aan waxaas hortaagnay faylashii dadkii wax dhacay wuxuu kaloo ka hadlay nidaamka federaalisimka ee soomaaliya qaadatay iyo doorkii isagu uu ku lahaa hirgelintiisa in soomaaliya doorasho ka dhacdo deegaanka ay saraysa deegaanku micno badan buu leeyahay haddii dowladda u suurageli kari weyday inay one man one vote samayso waad ogtihiin wax ay tarayso soomaaliya maanta australia ay shalay ka dhacday shalayna la codeyday halka jooga lama codaya intii ay ka dhacdo micnaha ay leedahay qof walba codkiisa iyo xaq wax ugu samaynayo haddii ay dhici weydo soo lama samayn karin in deegaan ku samaysa na waagii aqalka sare aanu nidhi degaan ha noqdo siddeed iyo toban gobol baan ku salaynay konton iyo afar xildhibaan bay noqoto aqal sare ah danaanka soomaaliya qaatay federation buu ahaa federationka annagaa doornay oo waxaan u doornay federationka markaan doornay oo aan puntland jabuuti oo technical committeega aan ka mid ahaana aanu nidhi odayaashuna ay nala ogolaadeen ee sidaa lagu saxiixay dabadeedna aanu puntland ku aasaasnay inay dowlad federaal oo soomaaliya aan ka goyn ay noqoto oo maxaan ula jeednay waa garan ka dhaan waxaan ula jeednay waxaan ula jeednay waa la kala qaxay waa la kala fogaaday waa la kala waajiyey dhaawicii waa kala bogsaday sida keliyo laysku soo noqon karaa waa sidaa hadda hal meel la dal lagama maamuli karo dalku wuxuu baahan yahay ammaan wuxuu abaya hay-adihii wuxuu bay adeegii dadka in la gaarsiiyo baasaboor ba xamar laga wada dooranaya hadda garow waa laga qaata markaas tallaalka miyaa loo dooranaya xamar ima laga soo tallaalaya qofkii malaria laga eegayo oo jiro yar qaba intii meesha lagu aqoon lahaa ma xamar baa la aadaya galaaskii lixaad baan u aaday konton iyo lixdii ma halkaasaa loo aadaya maanta b h d baa laga sameeya hargeyso iyo garowe boose laga baxay laga sameeyey ma halkaasaa loo aadaya so dadku inay kala degaan maaha ma xamar baa serviska laga wada samayn karaa cabdiraxmaan faroole ayaa ku dhaliilay dowladda hadda ka jirta soomaaliya inaysan qaban howlihii loo igmaday afartii sano ee ay xukunka haysay afar sano ka bacdi xaggee baan joognaa xaggeeba hadda aan joognaa waxaan malaynaynaa afar sano ka bacdi in doorasho dhacdo one man one vote haye federaalismadu hirgasho waxaan malaynaynay in hay-adihii dowliga ah ay tagaan oo degmaanyadu ay tagaan hadda bal meelaha maamulada hadda laga taagay maamulka jubbaland for example ugu horreeyey kismaayo weli ma dhaafin gacan fiican lama siin inay fidaan lama siin dowladnimadaa ku jira federaalismka dowlad wanaankaa ku jira inagu hadda internetan isu sheegi mayno inagu hadda australia joognaa in badan oo political science ka baxday baa joogta ama indhaheeda ku aragtay laakiin dadkeena gudahaaya waruma haya haddii marka aynu afar sano waxba aynaan kordhin oo maanta afarta saddexda state oo la sameeyey oo kismaayo jubbaland iyo baydhabo oo waqooyi koonfur galbeed iyo galmudug oo cadaado keliya oo aan dhusamareeb raacsanayn iyo gurceel iyo ayaan la socono ceeldheerana maba aqaanba iyo iyagu xaalkooda suu yahay waxaaba la sheegayey nimanka odayaasha haaba weli haddaba dhallinyaro iyo hubka qoranaya warkaasaan ma maqlay oo madaxweynaha deegaankiisii ah oosan weli wax ka qaban oo labadii shabeello oo laysku dari lahaa la samayn kari waayey oo madaxweynuhu midna hooyadiis ahayd midna aabi ah isaguna oo ka soo jeedo oo marka maxaa laynoo sheegayaa oo waata laleeyahay dibbaa doorasha aanu rabnaa annagu anuu cid kaleba waa garaysan karaa laakiin ragga maanta xamar jooga doorashaan dib u rabnaa ma laqi karno mana garaysan karno eegama aha qabyaalad laakiin raggaasu maanta miisku waxay soo saaraan ma hayaan anigu waxaan odhan lahaa waryaaya meesha waxaad yeelaysaa bal inta yadaa kale hadda maanta bal annagu aan udaysana idinku bal waxaa jirtaa dhinac u leexay dadka ha isku laynin hadda waxaad maqlahay isimka ugu mudnaa oo lagaba yaqiinay meesha xasan ogaas suldaan khaliif rooble wiilkiisii curad kuma jiro liiska istimal wax ulahaya kuma jiro xagee laga cayaaraa filinkaas ya ya waaba sheeko cusub ya asi cadaalad laga filayaa maxay tahay dadkaan iyagaa heshiinaya aduu ka dhex bax yaa ku yidhi maamullo ku khasaba u samay oo waxaa tidhaha hebel keliya madax noqonaya hebel gurya u xaraash xafiisyada dowlad guryihii dowlad aaway waa laga xaraash xildhibaanadii intii ugu qiimo badnayd hoteeladaa lagu dilay cabdullaahi kabawey guure aaway burci xamse aaway intii ugu dambeysay sadexdii labadii hotaala ugu dambeeyey raggii lagu laayay kuwii ka horreeyey xagee aadeen yaa laayay dayac baa laayay musharax cabdiraxmaan farool ayaa sheegay inuu taageero badan ku leeyahay dalka oo dhan ayna lagama maarmaan u tahay haddii uu doonayo inuu natiijo fiican ka gaaro doorashada marka waa badannahay haddii aad meeshaasoo kale u socoto raggaagu waa inuu badan yahay asxaabteedu waa badannahay meel walba taageerayaal waa ku leenahay dadkii soomaaliyadan hadda sidii hore maaha wax badan baa iska bedelay waxaan qabaa qalbigoodu inuu wanaagsan yahay waxqabaad inay u baahan yihiin laakiin awood ma leh dad awoodle bay u baahan tahay inay dadka ka soo dhex baxaan oo nafta huraya oo muxuu ahay maalka huraya oo shaqaynaya ayaa loo baahanya waxaa naloo sheegayay in laga shaqayn kari waayey dhowrkii meelood la isugu tegaayay garoowe iyo muxuu ahay cadaado iyo meesha la yidhaahdo jowhar iyo meesha la yidhahdo beledweyne iyo baydhabo iyo kismaayo dad uun qulqulaya oo lacag sita oo raadinaya odayaal ay maaragtay ay la macaamilaanoo rag baa usoo dirsaday wali halkaa ka soo bax meeshaa ka soo bax ka soo baxo loo eegi maayo meeshaa nafum ka bixi karaa muxuu ka qaban karaa waxma ka soo tari karaa ii soo qor waaye ama adigu isa soo qor aniga hadhow adigu adiga macaamilayna saas ma ku saxaanaysa maanta arrintu waa ka bedelan tahay waa laysu jeedaa soomaali waa noogtay waa daashay wanaaggaa saro maray waan ogahay qalbiga hadda isla jira qabiil islama jiro qalbigaa isla jira wuxuu kaloo ka hadlay qaxootiga soomaalida ee kenya ay sheegtay inay dib ugu celinayso soomaaliya qaxootiga soomaaliya oo la yidhaha ka baxay ciidamada markay aan ka hadlayaan ku tarina walilaha baynu ku dhaarshiyey saddex boqol iyo konton baa mar lagu sheegay marna shan boqol kaba suuqaas lix boqol iyo konton leeyahay dadkaas qaar waxaa ku jira sanadkii lix iyo labaatanaad meesha ugu dhamaa ugu galay caruura caruurihii yaraa la geeya marka waalid ah ama ay muxuu ahaadee waalid labaad ah xaggee kusoo noqonay haddii lasoo saaro xaggee la geeyay meel lama dhigin xaggee la geeyay maxay cunayaan maxay ka shaqaysanayaan dadkii abaarihii labadii kun koo iyo tobankii xamar kusoo qaxay xamar bay joogaan iyagoo cayra kuwa kale dil dulkeen xaggee joogaya ismaail maqaali ka dhaha baydhabo maqaali ka dhaha dil la geeyo puntland haddeer bay ka bateen iyagoo ku laftooda jooga in si fiican loola negosheergaray fiicanta dowladda kenya la yihahdo waxaan hadda ku suura gali karaan horta nabadda ha laga wada shaqeeya ha la isu yimaado geeska africa hore shintama ha isugu yimaado ha yimaadeen uganda burundi ha isku yimaado kenya ha timaado ethiopia ha timaado
wuxuu ugu dambeyntii cabdiraxmaan faroole la dardaarmay jaaliyadda isagoo ku booriyey inay qayb ka qaataan howlaha dalkii ka socda ayna iska ilaaliyaan kuwa warbaahinta bulshada ummadda ku kala qaybiya ka fikera inbutkiina sameeyey meelaha xununka ah oo wax lagu qorqoro oo xanuun ma galo oo muxuu ahaye facebook la yidhahdo ilaaqda badan iyo waxaa ku jira dadka dhinaca kale u roga anuu marmar baa wiil wax fiirlaxayno balkeed eega cay ciyaal hadal ma aqoon af soomaalina ku hadlay ingiriisna ma ku hadlay baa intaa qabiil ka hadlaaya oo dad kale caaya bal waxaas idinku laftigiinu ka shaqeeyey iyo inaan dadka kale soo tahriibin oo noqon intiina wax garanaysaa wax waana ah isu xilqaama haddaad doontaa urur ahaan uga shaqeeyo maalmo u ballan waxaad tidhahdaan dadku waa iska shaqaysataayo waqtigiina waa yaryahay laakiin bal admeenu dhallinyaradiin waqti waa helaysaan waxa wanaagsan ka shaqeeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkiina halkan jooga ilaahay baa ina gargaaray dowlad fiican oo khayr qabta oo dadkeeda ka shaqaysatay oo dadkeeda ka shaqaysatay oo bini aadamnimada wax ka taqaan oo inagii soo dhaweysay oo carruurteeda wax bartay oo innagoo dhan muxuu ahaadee shaqooyinkaan rablayaanan heli taa waa ku celqabnaay ha ogaadeen haddana hadeen waan caaw ha maqleen dadkii wax bartay laakiin haddee dowladda soomaaliya intay meelaha wareegto nin madaxoo yimaado u hadla baa loo baahnaa soomaaliya oo yidhahdo dadka shaqo siiya dadku say meesha ugu joogaan inay ka mid noqdaan laakiin annagu hadde waan ogahay dad badan oo mutacalimiin aan shaqada go'aanay haysan baa jira waa iska jiraa muxuu ahaye eexda qarsooni waa jirtaa sharcigu ma aha ma leh baa ogahay laakiin eex qarsooni waa jirtaa ninka la afgaranayo baa la siiyaa aa magaciisa aan laga diday rag maxaa ku shaqaystaan way iska jiraan mase badna annagu si waa u mahad celinaynaa dowladaha reer galbeedka ah oo dhan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom au xariijin soomaali